kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta qadka taleefonka kula hadlay madaxweynaha la doortay ee kenya wasaaradda waxbarashada soomaaliyana waxa ay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee sano dugsiyeedka dalsan oo la kulantay khaalid cabdulaahi maxamuud ardaygii galay kaalinta koowaad ee imtixaanka dowladda ee dugsiga sare kulan loogu ducaynayay wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladana waxaa lagu qabtay muqdisho madaxweynaha hirshabeelle oo gaaray bulabud
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado lix iyo tobanka agost sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qadka taleefonka kula xiriiray madaxweynaha la doortay ee dalka kenya william ruto isagoona ugu hambaliyeeyey isaga iyo ku-xigeenkiisa guushii ay ka gaareen doorashooyinka dalkaas ka dhacay madaxweynaha soomaaliya ayaa ku ammaanay shacabka kenya xisbiyada dalkaas hay-adaha amniga iyo madaxda tartamaysayba sida nabadda ah oo ay doorashooyinka ugu qabsoomeen dalkaas wuxuuna sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in taasi ay tusaale u noqonayso hannaanka dimuqraadiyadeed dimuqraadiyadeed ee dalalka gobolka dhankiisa madaxweynaha la doortay ee dalka kenya ayaa u mahadceliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud hambalyada iyo bogaadinta guusha doorashada ee xisbiga wuxuuna tilmaamay ixtiraamka iyo weliba qadarinta ay shacabka iyo dowladda kenya u hayaan walaalahooda soomaaliya labada madaxweyne ayaa isla qaatay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab ee walaalaha ah iyo iskaashiga labada dowladood ee dhinacyada horumarka xasiloonida mandiqada kobaca dhaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u rajeeyey madaxda cusub ee dalka kenya in ay ku guuleystaan kamiro dhalinta hiigsiga shacabkooda ee dhanka horumarka door muuqdana ay ka qaataan iskaashiga iyo waxwada qeybsiga heer gobol wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa maanta ah oo talaado ah waxay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee sana dugsiyeedka ee fasalka labayo tobnaad maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa sii dhammaystiraya wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee sana dugsiyeedka ee fasalka labiyo tobanaad wasaaradda ayaa ku dhawaaqday natiijada rasmiga ee imtixaankii la qaaday waxaana sanadkan imtixaanka ku dhacday arday badan oo ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo imtixaanka lagu qaaday munaasabadda natiijada lagu sheecinayay oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada taliyaha ciidanka booliska soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay dugsiyada dalka waalidiin iyo martisharaf kale waxaa ugu horey mudasha daafureey agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane maxamed caabi xasan isagoona ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray imsixitaanka imtixaanaadka waxaan wasiir aan insha allahu tacala arjeynaynaa inaan imtixaanka ku adkaysanno oo duruuf walboona haysta inuu imtixaanka uusa baaqanin gacanta dowladda uusan ka bixinin sababta waxay tahay waxuu arrinkaas kor u qaaday sumcadda ardayga soomaaliyeed ee gudaha waddanka jooga ama ardayga soomaaliyeed ee waxbarasho dibadda aada waagii hore mudane wasiir waxaad ka warqabtaa wax badan lagaaga sheekey maayo waxbarashada iyo su-aalkeeda iyo duruufaha ku hareeraysan waxaad ka warqabtaa in dalku in la bixi jiray shahadooyin kala duwan oo dalado kala duwan ay bixi jireen ardada soomaaliyeed iyagoo shahadooyin kala duwan wata ay aadi jireen jaamacadaha dibadda runtii nagu sharfay inay duruufahan gaarka aqbalaan shahadooyinkan aqbalaan siciid cawaale oo ka mid a wasaaradda waxbarashada ayaa akhriyey natiijada imtixaanaadka sana dugsiyeedka
ardayga koobaad khaalid cabdulaahi maxamed nuur iskuulkiisu yahay ft warta nabadda gobolka banaadir ardayga labaad xuseen axmed xasan cali iskuul laba yaasin banaadir halkaga saddexaad faadumo ibraahim cabdullaahi aadan khadiija moodal waa gabar qaranka shukri faarac ibraahim iskuul nasrudiin oo ku yaala hirshabelle waa gabar Eh, huda cabdulaahi cabdi cumar turkish macaarif fageta waa radi sagaashan laba jeer cabdirasaaq maxamed cumar waa iskuul ceelasha ku yaala leeyahay faaruq burigtaa koonfur galbeed sagaashan iyo kow buu gaaraa sagana naciime axmed faarax alimra international baraadir eh, sagaashan iyo kow ayuu ayay keentay tobanka cabdi maxamed cabdiweli dubal guulwade oo jubbaland ku yaala sagaashan iyo kow ayuu keenay Eh, qofka sagaalaad axmed cabdiraxmaan axmed warsame camaara iskuul ku yaala oo galmudug ku yaala wuxuu imtixaanka ku galay eh, baxda ayuu imtixaanka ku galay Eh, axmed eh, ninka la yidhahdo maxamuud cali wardheere dhammayaasiin banaadir sagaashan iyo kow buu keenay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya cabdi xasan xijaar oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in ay guul tahay in imtixaanaadku ku dhammaaday si nabada kuwaa la mid oo muxuu ahaa imtixaanka naftiisu ee, wuxuu leeyahay ciidan badan baa ka qayb galay oo aada u tiro badan waad garan kartaa shan iyo soddon kun muxuu ahaa ciidan tiradiisu arday ay tiradoodu laga tahay shan iyo soddon kun ilaalintooda iyo kawarqabtooda iyo imtixaankooda marka isaga naftiisa kaalin badan baa saraakiisha ciidanka booliisku ka qaateen natiijadiina aad baan ugu faraxsannahay inay maanta halkaas ay kusoo gabagabowdo oo aanu kala soo qayb galno farxadda gunaanadka madasha waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane faarax sheekh cabdiqaadir isagoona u hambeleeyey ardayda sanadkan gashay imtixaanaadka wuxuuna wasiirkii xilka ugu horeeyey ku ammaanay sida ay ugu shaqeeyeen sixitaanka iyo qaaditaankii ay qaadeen imtixaanaadka sanad dugsiyeedka
daynayaa ardayda gashay kaalimaha koowaad ee tobanka arday ee la sheegay ee la shaaciyey magacyadooda waxaan u hambalyeynayaa gabdhaha lixda ah ee tobankaas ka mid ah taasoo macnaheedu uu yahay kartida iyo dadnimada gabdhaheennu ay leeyihiin oo meel kasta oo waxbarasho lagu hayo markaan tagaba aan arka gabdhuhu inay kaga wanaagsan yihiin wiilasha waa wax aada iyo aada u weyn oo qiimo badan oo la rabo inaan xisaabteenna ku darno haddii ay jirtay mar ka mid a mararka qaar bulshadeenna inaan is- isugu sheegi jirnay inaanay gabdhuhu waxba baran karin ama aanay macno lahayn waxaan rajaynayaa inay tusaale weyn ay u noqdaan qoyska intiisa kale waxaan jeclahay halkan inaan ooga mahad celiyo anigu imtixaanka kama soo shaqeeya iyo wasiir ku-xigeenka iyo laakiin waxaa ka soo shaqeeya wasiirkeennii oo ay ahayd maanta inuu isagu iclaam iclaamiyo imtixaanka iyo bahdii waxbarashada iyo dhammaan intii ka soo shaqaysay runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa u bogaadinayaa saaxiibkay wasiir cabdulaahi carab iyo eh, saaxiibadiisii kale ee wasiiru dowlihii iyo wasiir ku-xigeenkii la shaqeyn jiray natiijada imtixaanaadka maanta la shaaciyay ayaa afar dowlad goboleed jubbaland galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gobolka banaadir maxamed cabdiraxmaan xasan warbaahinta dalsan muqdisho
mahadsanid maalin isla wararkaasi aan ku jirnaa dalsan waxay la kulantay khaalid cabdulaahi maxamuud ardaygii galay kaalinta koowaad ee imtixaanka dowladda ee dugsiga sare iyo weliba maamulaha iskuulka uu ka qalin jabiyey iyo hooyadii faadumo cabdiqaadir xasan ayaa sii dhammaystiraysa Eh, waxaan halkaan rabaa inaan ku arday oo imtixaanka ugu sarreysay ardayga koowaad khaalid cabdulaahi maxamed nuur iskuulkiisu yahay iftiin warta nabadda gobolka banaadir sagaashan iyo laba keeno
aqoon la'aani waa iftiin la'aan waxbarashadu waa iftiinka nolosha wasaaradda waxbarashada waxaa lagu qabtay maanta munaasabadda ku dhawaaqitaanka natiijada ardayda dugsiga sare ay galeen imtixaanka sanad dugsiyeedkii ka ilaa da qaalid cabdulaahi waa wiil aad u daayar xaadir ayuu ku ahaa halkii natiijada looga dhawaaqayay walwal ah waxaa ku jiray miyaad dhacday mise waad guulaysan doontaa rajadu lagama quustay waxa uu ku hanweynaa inuu guulaysanayo si lama filaan ah ayaa loogu dhawaaqay natiijadiisa oo waxaa la sheegay inuu kaalinta koowaad u galay ardayda ay halka mar imtixaanka u wada fadhiisteen ee markaasi dugsiga sare hooyadiisa oo garab fadhiisay way ceshan weyday ilmada oo ma uusan khasaarin dadaalkii ay ku bixisay wiilkeeda iyo duruufiyaadka oo ay kusoo korisay waxa uu qaali deganayay iskuulka iftin iskuulkiisa iyo isigaba waa ay wada guulaysteen ugu horeyn waxaan la hadalnay hooyo faadumo maxamuud rooble oo ah hooyada dhashay wiilka kaalinta koowaad ee ardayda imtixaanka u galay ee sanad dugsiyeedka igana sheekeynaysa farxadda ay dareemayso iyo sidii cunugeeda ay ugu dadaashay insha allah alxamdulilah waan ku farxsanahay wiilkeygana kaalinta koowaad ardada soomaaliyeed uu u galo ana juhdi badan ayaan kusoo bixiyey alxamdulilah toban sano asagoo jira ayaan waxaan geeyey xifdinta quraan maaragtay kitaabada inuu barto si uusan igaga mashquulin banooniga oo ilmaha maaragtay ay aada ugu mashquulaan ka bacdi maaragtay kitaabadaas ay wuxuu u bartay sidaa waxaa loo bari jiray maaragtay qur-aanka looga baxo kaleto anigoo maqaayad shida oo weliba maqaayad fiican aan ahayn oo darba wax ku kariya ayaa waxaan ku bixin jiray labaatan iyo laba doolar iyo bar si uusan wiilkayga u mashquulin oo uusan ugu mashquulin maaragtay banooni igaga mashquulin ayaan ku bixin jiray labaatan iyo laba doolar marka hore labaatan arday ayay ahaayeen kabacdi maxaan ku rahday ardadii kale way ka kala baxeen waxaa la dhahay macalinka boqol iyo labaatan doolara lagu leeshiyey boqol iyo labaatankii ayaa la rabaa bis ani waxaan dhahay diyaaraan u ahay inaan ku bixiyo wixii aan ku bixin karo labaatan iyo laba doolar ayaan keligiis ku bixin jirin marka alxamdulilah ilaahina wuu igu guuleeyey
qaalid cabdulaahi maxamuud nuur oo dhankiisa iiga waramaya sida farxaddiisu ay tahay waxa uu sheegay maanta inuu hormuud u yahay tobanka arday ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka islamarkaana uu asiga horjoog u yahay galayna kaalinta koowaad ilaah maadis kale alxamdulilah waalidkayga oo markastii garab tahaynaa iyo macalimiintii dadaalkii igu soo bixiyey aadaa ugu faraxsana wallaahi ma koobi karo hadda erey ma ku qiyaasi karo laakiin alxamdulilah waa dareemi kartaa adi qof intaas soo dadaalayay oo ugu dambeyn laast hel natiijada sugay alxamdulilah hooyo si fiican igu dadaashay anna waxaa markasta ku dadaalayay inaysan marnaba dadaalkii ugu bixisay ayadooniya jab aysa isku bixin alxamdulilah waa ka miro dhaliya dadaalkii maamulaha iskuulka iftin ayaa dhankiisa inoo waramay oo ah halka uu dhiganayay ardayga qaalid cabdulaahi maxamuud nuur waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay natiijada uu gaaray khaalid cabdulaahi isagoo maalka maxaan ku idhaahdaa aan dareemahayo duruufihiisii iyo mamadu hadda ay ka warantay iyo intaasoo dhan haddana dadaalkiisii markuu dugsi brimary joogay ilaa uu soo gaaray maantay dadaalkiisu sidaba joog ah marka waa wax annaga dhan farxadna gelinhaya iskuulka gurigii uu ka yimid isaga naftiisa wax aad baan maanta ugu faraxsannahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa wixii hadda ka bedelay mustaqbalkiisu inuu sidaas sii wanaagsanaado noloshu waa jaranjar marka wixii hadda ka dambeeyana inuu kasii wanaagsanaado jaamacadaha waxbarashadiisa uu dhammaystirto anfaco reerkii maamadii sidaa intaa kusoo korinaysa aad maqlaysay duruufiya kusoo korisay naftiisa mustaqbalkiisa annagana waxay noo tahay ammaan iyo faan waxbarashadaas inta aan wadnay inaannu kaalintaas soo gallo maanta faadumo cabduqaadireed ee tiviga dalsan muqdisho
magaalada muqdishona waxaa lagu qabtay kulan loogu duceynayay wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya taas oo ay kasoo qayb galeen culimo iyo mas-uuliyiin kala duwan ee dowladda mas-uuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka wasiiro iyo culimaa udiin ayaa ka qayb galay kulan duco iyo dardaaran isugu jira oo muqdisho lagu qabtay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xasan macalin dad badan oo munaasabadda ka qayb galay islamarkaana ka hadlay waxa ay aaminsan yihiin in wasiir xasan macalin uu wasaaraddan wax badan ka qaban doono sheekh bashiir axmed salaad oo ka mid ah mashaa'ikhda soomaaliyeed islamarkaana ka qayb galay xafladdii xalay dhacday ayaa hadallo u badan dardaaran jeediyey marka wasiirka waa in lagu kaalmeeyaa in garsoorka uu hagaajiyo garsoorka kaalmeeyaashiisana waa in la hagaajiyaa oo mudnaanta la siiyaa oo qudaadda iyo garsoorka iyo noloshooda iyo ammaankooda waxoo dhawaan si fican loo qaadaa oo la qiimeeyaa xildhibaan yuusuf xayle iyo xildhibaan cabdiraxmaan odowa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa tilmaamay in ay rajo weyn ka qabaan in garsoorka iyo dastuurka dalka uu isbedel weyn ku samayn doono wasiir xasan macalin macalin xasan macalin maxamuud wuu mahadsan yahay garsoorkana waxaan rajaynaynaa in dowladaha dariska iyo dowlad goboleedyada iyo wadamada iyo adduunyada loosoo cadaalad doonto garsoorka soomaaliya meeshuu hadda yaallo inuu ka qaado oo gaarsiiyo meel cadaaladiisa lagu faano oo la iskugu yimaado garsoorka waana yahay nin gaarsiin karo aqoonteedana leh xasan macalin waa dadka eh, dabcan afgaaban dadka buuxana waa afgaaban yihiin aa la yidhahdaa jeeritaanka waxaa la yidhahdaa midka faaruqa ah iyo midka subagga ku jiro kan faaruqa ah qaylo badan Ma- saas haddii la yidhaha gowgow aa ka yaraysa midka subaggu la yaalla jub dhihma shiiqa horta waa buuxaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa tilmaamay baaxadda shaqada laga sugayo wasiir xasan macalin maxamuud qiimaha laga qaado een, dan yar weeye qiimaha serviceka laga qaado tirada badan oo lacagaha tirada badan oo naxariis darrada ah ee dusha laga saaro in laga yareeyo oo gobolka banaadir ha ahaato ama maxkamada ha ahaato ama booliisku ha ahaade waxyaalo maalayacni oo tiro badan ayaa dadka lacagihiisi lagu qaadaa marka waxaas oo dhan wasiirka waxaa laga rabaa inuu intaa dardaaranka halkan laga sheegay sanad kadib laba sano kadib
wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya mudane xasan macalin ayaa sheegay in wasaaraddan ay u baahan tahay isbedello la taaban karo oo dhanka cadaaladda ah islamarkaana uu wax badan ka qaban doono yani shaqadan waa la qaban karaa shaqadan waa la qaban karaa waxay u baahan tahay wil waxay u baahan tahay faham iyo casiimad iyo go-aan inaan shaqadan qabanno shaqo muhiima inay tahayna oo dalku u baahan yahayna in in la isla fahmo waaye Een, runtii een, maaragtay dadkii ahalku ahaay oo dhan halkaan ay wada fadhiyaan anigana een, inta aad i- iga filaysaan ood een, igu tilmaanteen inaan ku sifoobi karo waan dadaali doonaa ducadiinna iyo dardaarankiinna iyo la jirkiinna ayaan ayaan ku shaqaynayaa haddii ilaah yidhaahdo waxaanan u nimid oon u qaadanay mas-uuliyaddan waxa oo ay inaan wax ka soo saarno oon wax ka bedelno wax cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho waa tahay guud ahaan dhegaystayaal warka habeennimo oo aad ka dhegaysanayseen dalsan xilligan waa naga intaa waad ku mahadsantihiin la socodka warkayaga
wararka adla haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel